waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
geyiga soomaalida waxaa looga dabaaldegay lix iyo labaatanka juun oo ahayd markii gobolada waqooyi ay britain xorriyadda ka qaateen labaataniyo toddobada oo jabuuti markaasi faransiiska ay ka qaadatay iyo koonfurta oo kowdii luuliyo markaasi ka qaatay talyaaniga sidaasna ay isku biireen ama hal dowlada ay wada noqdeen waqooyigii iyo koonfurtii haddaba marka la eego dhibaatada ballaaran ee soomaalida haysatay muddo hadda soddon iyo shan sano kadib kadib dagaalkii sokeeye doctor cabdiwaaxid xasan oo isagu arrimahaasi u kuurgalay ayaan weydiiyey miyay jiraan wax soomaalidu xilligan ay u dabaaldegto waxaana uu yidhi waa runtahay oo waktigan oo kale sanad kasta soomaalidu meel kasta adduunka joogaan waxay u dabaaldegaan maalmaha xorriyadda la dhaho oo kasoo bilaabtay lix labaatan juun oo goortii ay waqooyi qaateen ka qaateen ingiriiska iyo kooda julaay oo ah maalintii midooda soomaaliya soomaaliya italia iyo somaali britain waa maalin oon xorriyad qaadanay waa maalin ku tilmaaman dream ama riyo ay soomaalidu ay aaminsaneen in soomaali weynoo laysu keeno oo shantii somaali laisku soo soo daro oy noqdaan waddan madax bannaan midooba oo barwaaqa saas iyay maaragtay arrintu ahayd markaa laakiin marka la fiiriya xasanow xaqiiqada hadda dhulka taalla oo ah dhulkii soomaaliya ama waddankii soomaaliya labadii isku darsantay inay burbureen oo burbur soo jiitamaya laakiin intiisii wadeed ugu dambaynta burburtay koo iyo sagaashankii waddankii burburay siyaasad ahaan u burburay bulsha ahaan u burburay dhaqaale ahaan u burburay uu ilaa hadda burbursan yahay oo soomaaliya lagu magacaabo dowladda kalaati ee fail state waddan aan jirin ama waddan guul daraystay waxay noqonaysaa su-aashu qof dhacay oo guul daraystay su-aasha taagan oo waddankiisa una xor ahayn siyaasadahan u xor ahayn waan ognahay una xor ahayn oona lahayn dowlad dhexe oo xoog badan ooy kala go jajabeen oona siyaasadooda aan iyagu goyn karin ee dowlado awood leh ama waxay aan ugu yeelnaa international community ay ay sameeyaan ay u sameeyaan siyaasadda ama hadalka ugu dambeey u sameeyaan bulsho ahaan aan kala burbursannahay oo la kala cararay oo adduunka loo kala cararay intii waddanka joogtayna iyo intii xitaa burburka bacdi ku dhalatay oo u badan ku intii burburka dhalatay ay ku nool yihiin fakri nabadgelyola-aan dhibaato oo ilaa hadda ay badaha ku dhimanayaan su-aasha waxay taagan tahay maxaan u dabaaldegnaa runtii waxaan u dabaaldegnaa ma jiraan waa su-aal meesha taagan xasan su-aasha waxa oo maskaxda markaad ka sheekayso waxaad odhanaysaa inkastooy maalmahaasu ay tilmaamayaan maalmo xorriyad la qaatay oo la midoobay oo taarikh ahaan muhiim tahay laakiin saan hadda tilmaamay xaqiiqada dhulka taalla ama xaqiiqada jirtaa arrintu way ka duwan tahay arrinta waa inaan nahano allela waa dabaaldag aan u samayno rajo inaan rajayno wixii naga lumay saan ahaan jirnay atleast inaan ku soo noqonno oon arrimaha dabaaldagu ay noqoto ma ahayn in loo dabaalday wax la ajiib karay because waxba lama gaarin wax la gaaray iska dhaafe xasan waa la burburay wax jira waddankeena male xasano su-aasha haddaan kusii dhaar markale wax jira male oo waddanku waa burburay oon haddaan arrimo saan u tilmaamay waxaad ka garanaysaa human development somalia index marka la fiirinayo waa adduunka waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo sagaashan kow wadan waxay kala jirtaa boqol iyo sideetan kow waa wadamada ugu liita adduunka human development wadamada ugu liita marka dhaqaalahaan la fiiriya xataa waxaa la beer capital soomaalida isku celcelis qofkii sanadka wuxuu helaa saddex boqol iyo afar iyo toban doolar iyo soddon cent world bank suu sheegay twenty three labada kun iyo saddex labaatankii povertiya soomaalida boqolkii waxaa la dhahaa waa toddobaatan boqolka toddobaatan waxay ka hooseeyaan poverty lineka poverty waa qofku inuu maalintii ku noolaa laba doolar iyo labaatan centi laba doolar iyo lix centi saddex doolar iyo kolba seetaa maal inflationku yani toddoba boqolka toddobaad soomaali waxay ka hooseeyaan poverty lineka waxaa kaloo education haddii la firiyo dugsiga dhexe waxaa la ilaa boqolkiiba soddon soddon iyo koo meelaha ayaa enrollment ischoolka sameeya hoose iskaba dhaaf sare sare waxaa la leeyahy ilaa boqolkiiba toban wey enrollmentiga labadaaba twenty-three-ga unesco ayaa laga hayaa statuskeeda waxaa ka daran waxay soomaaliya ku jirtaa marka governance ama dowlad ahaan ama maamul la dhaho adduunka shanta ugu hooseysa boqolkiiba shanta ugu hooseysa ku jirta waa halka la dhahana soomaaliya waa waddanka ugu korrubshan badan adduunka waa waddan wada tuuga yani maamulkooda marka dadka loo dhiibo wada tuug yani waa dad tuuga oo axda yani heerkaasaan gaarnay waxaa ka daran xasanu marka waxaa leeyahay maternityga marka la fiirinayo mortalityga dumarku ilmaha israacaya because keer ma jiro waxa ma jiro waxaan ognahay ilaa ku dhowaad saddex milyan oo soomaaliya inay internal displacement inay yihiin waddankooda inay ku qaxeen mar waddan kasta u burbursan een waxba aynu jirin ee xitaa markaan ku celinaya sovereignty male oo waddan kasma maamulo siyaasad ahaan ma madax bannaana dhaqaal ahaan ma banaa ma ma madax bannaano oo waxaa ina siiya ama ina caawiya waddamo ajanabiya weli gacantaan horsanayna oo inaan weliba xishoonaynin oona inna islaahda intaasoo sannadood soddon iyo afar sannadood dhaqaalaheena waa kaa siyaasadeennina waa kaa bulshadeena saasa u kala burburtay ilaa haddana ummaddeeni waxaan ku dhimanaya maaragtay badaha su-aasha markaan ku socdo waxay tahay maxaan u dabaaldegna marka istaajiska aan sheegay iyo suu waddanku yahay maxaan u istaade u dabaaldegnaa miyayn ahayn in la isku yimaado oo la yidhaahdo war wixii inaga lumay xorriyadda inaga luntay sidaynu soo ceshanaa ilaa wax loo dabaaldega meesha male moogta oo rajeynaa inaan sidoo kale inaan noqono taasaa soomaalida la habboonay oo runtii in lagu fikiro ay ahayd waana arrin loo baahan yahay waa garta marka doctorow dalal badan baa sida soomaalidoo kale colaad soo maray dagaallo sokeeya soo maray qalaabyo ka dhaceen haddana teennu waxaad moodaa inaan ka soo kabsanno aad bay u daba dheeraata maxaa sababay inay saa u daba dheeraato dhibaatadeennu xasano waxa suaad erabga ku mahmaal tiraahdaa qur-aanka aalifka ka ka xumaada albaqara kuma hagaaga soo maha mahmaal kale cari waxay tidhaahdaa yani kulla ashyaan maa buniya cala albaatil fahuwa baatil wixii baatil lagu dhiso waa baatil wixii marka horeba foundation aan loo samaynin uu dumaa soomaalidu weligooda mayna wejihin runta dhirta mayna wejihin mayna wejihin foundation ama si fiican inay u qurtumin lahaayeen ee nabadgelyadooda iyo iyo iyo wadanimadooda iyo waddankooda markaan saa leeyahay wadamada kale aad sheegtay waxaa kamid a sida rwanda oo kale liberia mozambique iyo wadamo kale ayaa dagaalo ka xun soomaaliya soo maray waddanka aada loo magacaabo oo aadiya soomaaliya ka xumaa oo ilaa sideed boqol oo kun ilaa hal milyan ay iska dila wuxuu ahaa rwanda laakiin see u wajaheen xasano laba qof markay isdilaan oo wax isku dilaan marka hore waa la fadhiisiiyaa waxaa loo sheega waxay isku dileen kabacdi waa laga waa la labadoodaa la heshiisiiyaa waa laysu calool xaadhaa kabacdi ayaa wixii la dhaha warsaay saas saas shuruucii nidaam baa loo dishi waxaa la qof walba kalkaaga qaado waktigaaga qaado waxaa loo sameya albirtara loo sameeya rifri baa loo sameeya oo ah qawaaniin iyo sharci iyo nidaam ayna ku soo noqonin si isu dileen inayna isu dilin sidaa awgeed ruwanda waxaa ka bilowda arrintaa waxay samayseen waxaa la yidhahda reconciliational court maxkamado heshiisiin ayay sameeyeen soo ayay sameeyeen maxkamada heshiis waa maxkamado heshiisiina oo qof kasta tell the truth fully truth baa la sameynaya qof kasta waa inuu runta sheega suu qofkan u dilay suu qofkan u dhibaateeyey qof kale waa inuu sheega sidii loo dhibaateeyey labadii qof in layska hor keenaa ay isa saamaxaan runtay soo sheegaan kabacdi waa inay maxkamad laysla aadaa ama laysa saamaxaa marka hore soo calool furnaanaya qofka bili-aadanka xasanow ama qofka soo sobanaya dhegeysanayo markay laba dembi kala galaan qofka dembiga laga gelay weligii ma caloolfiyoobaanayo ilaa qofka dembi ka gala loo qisaaso oo looga qaado maxkamad uga qaado ama qofka intuu qirto uu dhaha isaamax weligii ma cafinayo sidaa awgeed weligeed maynaan samayn iyagu saasay sameeyeen dadkiibaa iscafiyey dadkaan iscafina maxkamadaa la saaray taas wuu ku guulaystay waa number one soomaalidu weligeed ma wejin dadkii isdilay ayaa haddana qabiilha qabiil bay isku dileen ile soomaalida biliif kale iyo wax bolosi kale waxa ma jiro oo natural resourcega scarsiga ay ku dagaalamayeen maxaa dhacay waa dowladdii markaan leeyahay natural resourcega scarsiga ama natural resourcega aaska u yar baadiyaha ku dagaalami jire ceelka ku dagaalami jireen waxay ku dagaalami jireen dooga iyo daaqa kiibaa dowladda la yimid ilaan dowlad iyagoon diyaar ahayn soomaalida qofkas waa in maskaxda saar iyagoo soomaali diyaar u ahayn dowladnimo ayaa dowladda siiyey culturekii baadiyaha ayay dowladnima ku dhaqeen saas isku laayeen lama orani markaa looma samayna heshiisiine intii laisugu yeelay baa waxaa la dhahay kala qaybsada wax weliba dad aan dee fahamsanayn dowladnimo iyo nidaamka iyo mas-uuliyadda waxay tahay oo dadkii dagaalamayay ayaa la haddana wax kala qaybsama taasaa dhibka keentay marka reconciliation la siima xasanow nimanka lea rwanda oo kale aan ku noqdeen ay heshiis sameeyeen kabacdi waxaa la sameeyey strong central leadership iyo constitution dowlad iyo hogaamin centrala la sameeyey maxay markaas samaysay iyaduna institution repealing yacni institutionkii baa la dhisay maxkamada saxa la dhisay oon reer hebel iyo reer four point five lagu keenin sababtoo ah xasanow qabiilkii bay burburiyeen marka hore qabiilkii bay burburiyeen qofkas waxaa leeyahay rwandes baa tahay rwandes buu aaminay ruwandays buu ku qaylanaya ruwandays ba mabdiciisu yahay ruwandays bay wax wada wadaagaan kabacdi dadkas waxay sameeyeen institution rebuilding oo maxkamad ayaa la sameeyey ciidankii baa la sameeyey booliskii baa la sameeyey waa kuwa ugu muhiimsan barlamaankii iyo dowladdii nidaam habaysan baa la sameeyey kabacdi dhaqaaluhu recovery buu sameeyey dhaqaaluhu wuu fiicnaaday kor buu kacay waa waddamada hadda africa ugu horumarsan weeye liberia saasoo kale way ka yar duwaneyd liberia peace deal baa la sameeyey waa laisu keenay waxaa la sameeyey hubka dhigis baa lagu sameeyey kabacdi adduunyadu way kaalmaysay iyaga gradually si tartiib tartiiba ayay nabadgelyo u heleen kabacdi waddanka waa loo dhisay soomaalida dhibka ugu weyn xasano saan carabka ku dhuftay mar hore weligeeda markii heshiisyada la sameynayay heshiis gun weyn oo habaysan oo yool leh mayna lahayn fragmental efforts waxaa la dhaa yacni xaggana laga bilaa xaggana laga bilaabay midda kale dowlado dana leh ayaa marba lagu qabanaya laakiin in dowlada maarata international community ama waxa ahaadeen meel fiican lagama qaadin oo lama dersin oo lama odhanin procedurkana la samaynayaa kabacdi yacni policy baa procedure baa la samaynayaa waxaasaa la gaarayaa outcake masaasaa rajayna nidaam fiican oo la taarget gareeyo la taargetgayo xasano dhibka meesha ugu muhiimsan oo ahayd qabiil in isku laayeen qabiil horta in meesha laga qaado ayay ahayd lagama samayno taa maxay keentay soomaalidu maadaama qabiil lagu lagu silayay heshiiskiiba oo leehay yacni wax qaybsigun baa qabiilka lagu silayay laakiin heshiis dhab ah oo reconciliation lama samaynin waxay keentay inaan boogtii la dhihin ee kor laga laga salaaxay bay noqon marka maxaa dhacay soomaalidu marka waxay uga duwantay dowladaha afrika marka mayna samayn mayna samaysan soomaalidu yacni institutionno xoog badan institution xoog badan kan leeyahay marka maxkamadda number one institution haddaad noqoto maxkamad ila waa dadka waxa kala kaxaynaysa kala qabanaysa heshiisiinaysa xaqa u sooraysa iyo booliska iyo ciidamada saddexdaasi waa inay yihiin national institution oona cidna raacsanayn oo biliis ku socda ta kale ee casiibka waxay tahay central government lama sinin central authority xoog badan lama samaynin dowlad goboleedaad la sameeyey marka waad ujeedaa hadda in dhibka ka taagan yacni iyo awoodda le keen awoodi lahayn because there is no authority oo central oo xoog badan ma leh lama samaynin hubka in laga dhigo iyo dadka in la isdhexgeliyo labada lama samaynin reerihiisa u kala cayaacan buu reerkasi meeshii tegey hubkiisii buu qaatay reerkana waxbuu samaystay dhibkaas ayaa soomaalida
waa gartay marka doctorow soomaalidu waxay aada uga cabataay oo yidhaahdaan sababaha soomaaliya u degi weyday waxaa ka mida faragelin shisheeye marka wax ma ka jiraan arrintaas mise waa marmarsiiyo uun markii soomaalida iyadu dhibkeeda xal u weyday bay ku marmarsiiyo taa faragelin shisheeye waa su-aal aada fiican runtii oo markasta meesha taalla horta qofku dhaqankeenna maogta xasano markuu qofku filgaro soomaaliga dad kalu eedda saara waxaan xusuustaa soomaaliya marka hadda aad iskuulka dhacdo kale waxaa macalinkaa ay fiday haddaad meel wax u raadsato shaqo oo maaragtay shaqadii aad weyd waxaa leeyahay waa qof kalea liiga siiya failurkeenna ama mushkiladeenna qof kalaan saarnaa dhibka soomaalida haysta qaybaha ka ahda waxyaalo kale laakiin iyagaa lambar oneka ah iyaga ayaa lambar lambar oneka ah sababtoo dhibkaaga marka adigu aada garowsato eed adigu isu taagto inaad dhibkaaga xallisato oo ugu horreysa midnimo iyo walaalow iyo iscafin ay ugu horreyso iyo xaq iska qaadasho kabacdi qof kale waxa kuguma samayn karo laakiin adigaa dhibka isu keenaya way dhici kartaa inay salka ku hayso arrimahan soomaalida kow yani kolonigii oo laba koloni kala qabsada oo midna ingiriis ah midna british ah oo laba maskaxeed iyo laba kalta dadkii soomaaliya ku abuuray labadu waxay ka faa'iidaysteen soomaalida meesha ka liidato oo qabiil bay labaduba isticmaaleen horta qayb way taa ka taa taa ka tahay oo weliba labadii saamayn ba kuleeyihiin iyo waxay dabada ku wataan qabiilka ay sameeyeen ay hirgeliyeenna qayb weyn bay ka tahay waxaa kaloo qaybkaa xasanow soomaalida wataan kuu sheegay markii xitaa la xuroobay isla xoroogi marka aad fiirso xisbiyadii soomaaliya ee waktigaa jira markii la xoroobay in yar mooyaane oo ka mid ahay s l mooyaane ma ahaane inta kale qabiil bay ku salaysnaayeen qabiil bay ku salaysnaayeen xitaa qaar qabiil magacooda lahaaba ayaa jira noofka kuwa ka soo ilaa saddex bay ahaayeen qabiil bay ku wada salaysnaayeen kabacdi koonfurta heer waxay gaadheen reer kasta inuu maaragtay qabiil yeesheen xisbi qabiil yeeshay inta badan inta badan marka musiibada haysta soomaalida waa faragelinta iyaga oo jilicsan oon lahayn wax weyn oo isku haya nationalism ayna lahayn nationalismkiibaa ka maqan runtii taasoo jirta taas ugu mid ta labaad ee haysata xasan waxay tahay soomaalida marka qabiilkaas ilaa waktiga waa jiraan ka wadaa iyo faragelinta reer galbeedku waa kow ta labaad markuu dagaalku dhacay ee waddanka burburay waxaa la isu laayay qabiilo qabiilada maleeshiyooyin baa hogaaminaya maleeshiyooyinkii ayaa siyaasiyiin noqday badito siyaasiyiin noqday siyaasiyiintii ahayd ee warlordska ama dadkii maleeshiyaadka ahaan jiray ama dadkii ku xirnaa ama dadkii markaa conflict iyo halkiiba kasii wadaan ha noqdo mid siyaasadeed iyo mid ha noqdo dagaal ha noqdo laakiin siyaasadda hadda loo bedelay marka caqliyadii weli joogta wadamo dibadda oo ku marka caqliyada jirto oo weli qabiilkana ku salaysan culturekii reer galbeedku inay kala goyeen oo qabiilka ahaan salka ku hayo oo iyaga aana isku cunin dadka deriskooda wadamada kale ayna balaayo gaarsiinin intaas horta waa lagu xayna laakiin qof soomaaliya la raba inuu dowlad fiican noqdo oo meesha istraatiijia ku yaalla inay dowlad badan xoog badan noqdaan oo wadamada badan oo reer galbeedka u badan ama kuwa regionka khaliijka hadda ku jiro iyo kuwan afrikaanka khatar ku noqda qofna ma rabo dhibka ugu dambeeya xasanow aan kusoo gabagabayn waxay tahay dadka dibadaha joogana qayb bay ka yihiin dhibkan soomaalida jira cidna maaragtay aan lagu eedeynaynin ay soomaali mas-uul ka tahay sababta inkastoo faa'iido badan aan wadankii u qabano oo xagga dhaqaalaha lacag aan u dirno khilaafka wadankii ee four point five qabiil balaayadaa ku salaysan inagana uu ina soo gaaray halkaan ka dejinay ma halkan inagana ka afoofnaa oo dhibaato uga gaarsiinaa wadanka waxaasoo dhan waxay keentay wadankii inuu ahaado wadan burbura oo innaga aan qaybta weyn ka neenahay wadamada danaha kalena inayna soomaaliya lugaa isku taagina ay runtii iyaguna dab ku shiishidayaan waxay keentay inaynaan dowlad lahayn dowlad shaqaysa inaan lahayn soddon iyo afar sano dowlad saxa oo xoogba inaynaan lahayn uyuna jira xitaa inaan isweydiino war maxaa inagu dhacay war maan heshiino ilan maynaa heshiinay ilaa soddonkaa sano dhibka ina haysan waxa weeye calooshaan weli wax isugu qabnaa waa la islaayay lama heshiinin dad aan heshiin waxuma qaybin kartid marka in laheshiis la sameeyo reconciliation la sameeyo waa ina soomaalida haystaan maxaa xala hal waxa asaan ku saleeya hadda waa sababta xaalka arrintu waa baraka beesho sababtii qof kasta wuxuu arka qabiilkiiba hirgalay wuxuu arkaaba qabiilku maarata identitygiis waa qabiilkiiba hadda qofkii oo u arka inuu qabiilku ilaalinayo inuu qabiilku u yahay maxkamad inuu qabiilku u yahay noloshiisii dowladba uma ma arka dad badan oo hadda noolba uma arkan inay dowlad ka maqan tahay marka kow waxaa muhiima soomaalidu hadday wax garanayso way wax garanaysa laakiin waa ka maqantahay sheekadan waa ka maqashay talada way ka maqantahay ama waa la ismoodsiinaya in heshiis la sameeyo waa national dialogue and reconciliation la sameeyo oo dhab ah runtii goorta laga soo bilaabayo iyo si loo bilaabayo waa arrin iyaga u taala dadka u taala laakiin waa in heshiis la ilaa heshiiska soomaalida ay heshiiso sidan baa lasu daba jiitamaya waa waa sii soconaysaa sheekadan qabiilka ku salaysa inay baabi'iyaan waa iyadan inay baabi'iyaan because arrintiiba sii xoojisay waa meelaha laga dhaqaaqi lahaa ayabay ku jirtaa ta saddexaad waa in la sameeyo xasanow oon markii horena carab ku dhuftay aan kusoo celinayo aan kusoo celinayo recognition of grievances grievance qofku markuu wax sheeganayo waa inaad recognize garaysaa qofka dembiga laga galay waa inaad qartaa in dembi laga galay qofka dembiga galay waa inuu qartaa inuu dembi galay arrintaa waa in la waxeeyaa arrintaa waa in xoog la saaraa compensation waa in lagu talagalaa in la sadsiiyo maaragtay compensation waa rehabilitation la sameeya ilan dadkii weli trauma ku jirta dadkii xataa aabahood la laayay waalidkood la laayay weli maskaxda waxaa ku jirta in laga galay qalab laga galay in dembi laga galay waa in arrimaha la sameeyo ta kale ugu muhiimsa waxay tahay marka iyadana markasaa la sameeyo waa in strong institution la sameeya institutionada soomaalida waxaa ka aragtaa ii kala qaybuusii rarwaxee waa in maxkamadda la dhisaa maxkamadda ugu muhiimsan maxkamado iyo booliska iyo ciidan nationala oo reera ku salaysneen waa in la sameeyaa waa in laga tagaa ku tiirsanaanta dibadda waa ceeb iyo musiibo ninkii madaxweynaha wasiirkaha odaygii baadiyaha ee tuulada joogay dhammaantood inay leeyihin international community wax ka rabnaa ama xitaa markay wax u jeedinayaan accountabilityga inay ku qabaan international community inay wax weydiinayaan ayna madaxdii u aragba in dadka ay accountable u yihiin in dadku ayagu dowladda yihiin in dadku iyaga loo shaqaynayo in dadku iyaga ridi karaan keeni karaan laakiin international community inay aaminsan ina meesha keenaya inay ku haynayaan dhaqaalo siinayaan markaad ka tagto ku tiirsanaanta kuwa qolyaha dhaqaalo waad samayn karta go-aankaaga waad xor baad ahaan karta waddankaaga waad dhisi kartaa dhaqaalihiisa waad kobcin kartaa waad dhisi kartaa dowlad magaca leh oo dadka soomaaliya ay odhan laala dowlad baan nahayna waad yeelan kartaan ummaddana waa la tartami kartaan jiilasha soo socdana waxaa loo dhisikara loo dhisi karaa mustaqbal fiican insha allah kaasina wuxuu ahaa doctor cabdiwaaxid xasan oo ka hadlayey toddobaadka xorriyadda soomaalida iyo dabaaldegeeda
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho